Magaalada Jowhar ayaa lagu qabtay kulankan oo ah mid gogol nabadeed loogu fideeyay laba beel oo walaalo ah kuwaas oo ay daruuro ku dhex martay deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe. Gogoshan nabadeed ayaa waxaa dhigay maamulka degmada iyo kan gobolka Shabeellaha Dhexe waxaana goobjoog ahaa wasiirro iyo xildhibaano ka tirsan Hirshabeelle iyo mas'uuliyiinta heer gobol iyo heer degme ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Gudoomiyaha degmada Jowhar Cismaan Maxamed Mukhtaar Barre iyo Gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Dhexe Axmed Mayre Makaraan ayaa furay ugu horeyn kulanka iyagoo sheegay halka ay wax marayaan.
isu imaatinkeena maanta ee xafladdan qiimaha iyo qaayaha leh waxay ku saabsan tahay dhowaan dagaala dhex maray laba tuulo ee walaalo ah darteed ayaa loo fidiyey gogoshaan waxaan leenahay gogol kheyr qabto ilaahay ka dhigo Ee, warka furitaankiisaan lahaa balse ujeeddadeena waxaa waaye in oo islaax beelanaas aan ka shaqayno ilaahayna uu nala garab galo cid kastoo ka qayb qaadatine waxaan leeyahay waa mahadsantihiin dhexe gaar ahaan degmada jowhara hadda maanta joognaahe dhibaatooyinka ka soo ifbaxayo dadka ehelka hoos la dhasho isdilaayo dagaalada waxa ay salka ku hayaan Een, wax walba waxaa looga gaari karaa iyadoo laisla joogo oo wanaag jiro ayaa xal looga gaari karaa laakiin xabad xal ma keenayso in laysku sii naco lagu sii kala tago ummaddu ay ku kala irdhowdo ayay keenaysaa waxaan rabnaa qof kastoo mas-uula hadday dhaqan tahay iyo hadday culummo tahay iyo hadday dhallinyaro tahay hadday waxgarad kala tahay iyo haddii mas-uul ka tirsan siyaasadda ay tahay intaba inaan maaragtay dadkayna sida ay maaragtay nabad ugu noolaa lahaayeen xildhibaan maxamed cumar ciimooy oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka soomaaliya ayaa labada beel ugu baaqay in ay nabadda qaataan wax kastana ay wadahadal ku dhammeeyaan inuu shirkaani dib u heshiisiinta ee u dhexeeyay baarow iyo mareerey uu halkaani ka furmo ciddii arrintaasi qabanqaabadeeda iyo iskudubaridkeeda diyaargarowgeeda diyaarinteeda intaan soo gaarsiiyey oo odayaasheenii dhaqanka ah ay ugu horeeyaan iyo intii waxgaradka ahoo kaalinta ka qaadatay nabadoonnada maamulkii degmada kii gobolka xildhibaanadii hirshabeelle ee dadkaani matalayay waxaan leeyahay waa ku mahadsan tihiin siday haddaba ka dhawaajiyeen maamulkii degmo iyo gobol iyo isteedkiiba ee ay yidhahdeen wixii annakaa la wareegnay dadkii intaas soo gaarsiina waa mahadsan yihiin